إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaad dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka ayaa si toos ah ugu biirtay dagaalka u dhexeeya maamulka yuhuudda iyo dowladda shiicada iiraan arday soomaali ah ayaa ku dhaawacantay duqeymaha maamulka yuhuuddu oo ka wado dalka iiraan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkii uu xasan sheikh ku qabtay magaalada muqdisho ay ka soo qayb galeen dad uu isagu watay oo taageersan siyaasaddiisa maroodi ayaa dad ku dilay deegaano ka tirsan dalka kenya baarlamaanka dowladda federaalka ayaa hakiyey kulamadii ay yeelan jireen xildhibaanada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo gebagabaysay xamlo ka socotay gobolka oo dadka loogu boorinayay inay ka qayb galaan jihaadka warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay inay geeriyootay haweeney yuhuudiyad ah kadib markii ay u adkayso weysay cabsida xooggan ee duqeymaha iiraan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan labaiyo labaatanka bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka dagaal kula wareegay xero ciidamada dowladda federaalka ah oo kula haayeen duleedka deegaanka ceel kooxole ee u dhow degmada moqokori ee gobolka hiiraan waxaana jira khasaare xoogan oo dagaalkaas ka soo gaaray ciidamada dowladda federaalka wixii ku soo kordha wararka dambe ayaan ku soo gudbi doonaa insha allah dowladda maraykanka ayaa si toos ah ugu biirtay dagaalka u dhexeeya maamulka yuhuudda iyo dowladda shiicada iiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa la socday oo ka warramaya maxamed sheekh cali haye maxamed soo dhowow maxaa ugu dambeeyey aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir waan dhowahay wixii la yidhaahdaba maalmihii dambe wuu soo socdaa wuu imaan doonaa maraykanka wuu soo xidxiidhanayaa ugu dambeyn wuxuu bartanka ka istaagay dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuudda dowladda maraykanka ee hogaamiyo odayga lagu magacaabo donald trump ayaa ugu dambeyntii dagaalkii u dhexeeyey iiraan iyo yuhuudda soo gashay iyadoona diyaaradaheeda iyo gantaaladeedaba ay si toosa u qeyb qaadanayaan ee dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuudda hay-adda antomikada ee dalka iiraan ayaa ku dhawaaqday haashim in la weeraray saddex xarumood oo hubka nucleerka ee waxgumaada ee iiraan lagu bacriminayay kuwaas oo ku yaalay furduw natanzi iyo isfahaan waxaana la sheegay in si xun loo weeraray goobahaas dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa si kulul uga hadashay xarumahan ay weerartay xukuumadda washington iyadoona sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ka mid ah mirooyinka ay beeratay xukuumadda washington siday hadalka u dhigtay hay-addan ka soo baxda dalka iiraan oo hadalkeeda sii wadata ayaa xustay in maraykanka uu meel weyn uga dhacay xeerarka caalamka wariye ka tirsan dowladda iiraan ayaa sheegay in keliya la burburiyey godkii laga soo galayay xarunta furdu islamarkaana xaruntii ugu weyneed ee furdu aysan wax dhibaato ka soo gaarin duqeymihii ugu dambeeyey ee ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dowladda maraykanka sidoo kale dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa durbadiiba markay dhaceen duqeymahan shaashadaha tifiyadeeda waxay soo saareen khariiradaha saldhigyada maraykanka ee ku yaala daafaha caalamka gaar ahaan kuwa dhaca bariga dhexe iyadoona mar kale sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin gocasho kuwa maraykanka goordhow madaxweynaha maraykanka donald trump oo garbihiisay taagan yihiin mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dalka maraykanka kuna sugnaa aqalka cad ee looga arrimiyo maraykanka ayaa waxauu yidhi hadda waa nabad bariga dhexe taariikh ayaan samaynay cid kale oo taas samayn karto ma jirto ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka donald trump oo xilli ula hadlayay warbaahinta
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.
saraakiil sare oo ka tirsan dowladda shiicada ah ee iiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wakhti hore la faarujiyey xarunta nucleerka ee furduw aysan hadda ka dhalan wax khasaare ah duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha mareykanka sida ay warbaahinta al-jaziira kasoo xigatay mahdi moxamedi oo ah taliyaha guddoomiyaha baarlamaanka iiraan oo fariin qoraal ah ku baahiyey bartekes ee la oran jiray twitterka dagaalka u dhexeeya dowladda shiicada ah ee iiraan iyo maamulka saahiinada cadowga yahuudda ayaa markaan maraya heesh meeshii ugu sarraysay iyadoona labada dhinac dowladda ugu dhow u habarwacnaya yahuudda waxaa garab siinaya maraykanka dowladda shiicada ah ee iiraan iyana markaan waxaa la filayaa inay garab istaagaan dowladda ruushka maleeshiyaadka xuuthiyiinta iyo ururka ee isku magacaabay xisbullah kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafayba sheegayey in maraykanka haddii duqeymo uu ka geysto gudaha dalka iiraan iyagana si toosa usoo geli doonaan ee dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yahuudda afhayeenka xuutiyiinta ninka lagu magacaabo yaxyaa sariic oo maalintii shalay warbaahinta la hadlay ayaa xusay in maraykanka haddii si toosa usoo galo dagaalka marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee baabulmandabna uusan ammaan noqon doonin sida uu sheegay afhayeenka xuutiyiinta yaxyaa sariic ayna beegsan doonaan maraakiibta shixnadaha sida iyo kuwa dagaalka ee laga leeyahay dalka maraykanka sidoo kale haashimow haddaan usoo weecinoo dhanka duqeymihii saacadihii lasoo dhaafay iswadaarsadeen yahuudda iyo dowladda iiraan waxaa ka mid ah dowladda shiicada ah iiraan ayaa tan iyo habeenkii xalay waxay fulisay duqeymo kala duwan oo khasaarooyin culus dhaliyey kuwaas oo ay ka fulisay gudaha deegaanada uu maamulo maamulka yahuudda duqeymihii ugu badnaa ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada talaabiib ee caasimadda u ah maamulka yahuudda iyadoona dhismayaal iyo goobo muhiim ah ay ku dhaceen gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dowladda shiicada ah ee iiraan sidoo kale maamulka yahuudda ayaa xalay duqeymo culus ka fulay ilaa iyo saakay magaalada tehraan ee caasimadda u ah dowladda shiicada ah ee iiraan sawiro iyo muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya gantaalada maamulka yahuudda oo ku hoobanaya gudaha magaalada tehraan iyadoona kuwa qaar dhulka soo dhigay nidaamyada difaacyada hawada ee dowladda shiicada ah ee iiraan geesta kale kumanaan yahuud ah oo ku nool daafaha caalamka ayaa dhigaya marba marka xigta dibadbaxyo waaweyn oo ay kaga soo horjeedaan in sidaan loo gumaado ehelkooda sida dulmiga ah loogu deegaameeyey dhulka falastiin boqolaal yahuud ah ayaa saakay isugu soo baxay magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka kuwaasoo sitay boorar lagu soo qoray erayo calaacal ah oo ku socday dowladda shiicada ah ee iiraan dadkan ayaa si jamac ah waxay ugu dhawaaqayeen iiraan nabad baan rabnaa naga raali noqda ayay ku cataabayeen dadkan yahuudda ah ee ku sugan magaalada washington ee caasimadda dalka maraykanka haddaba heeshima wixii ku soo kordha eendirirtan wejiga cusub la soo baxday ee u dhexaysa maraykanka yahuudda iyo dowladda shiicada ah ee iiraanba wararkan iyo barnaamijyadeena dambe ayaan hadda wallah awoodda la idmo dhegaystayaashana ugu soo gudbin doonaa hadba wixii ku soo kordha insha allah arday soomaali ah ayaa ku dhaawacantay duqeymaha uu maamulka yuhuuddu ka wado dalka iiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi ardaydan oo wax ka baranayay magaalada tehraan ee caasimadda dalka iiraan ayaa waxa ay dhaawacyo ka soo gaareen weerarka uu maamulka gumaysiga yahuudda ka wada dalka iiraan mid ka mid ah ardaydan oo lagu magacaabo mustafa cali ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah ardayda ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen duqeymaha yahuudda isagoo waraysi bixinayay ayaa sidoo kale waxa uu tibaaxay in dhaawacooda kadib ay haatan nabad qabaan dhimasho ayaan ku dhowaanay aniga iyo arday kale oo soomaali ah waa aan badbaadnay balse dhabarka ayaa dhaawaca fudud iga soo gaaray ayuu yidhi mustafa dadka soomaaliyeed oo lagu tiriyo inay ka mid yihiin dadka ugu badan ee jooga waddamada caalamka dadka qaarna aysan rumaysnayn in iiraan ay ku nool yihiin soomaali ayaa kadib markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yahuudda waxaa soo ifbaxday in dad soomaali ah ku nool yihiin gudaha dalka iiraan kadib korarka ku yimid duqeymaha ay isweedaarsanayaan labadan dal ayaa waxaa safaaradda soomaaliya ee ku taala dalka turkiga muwaadiniinta soomaalida ugu baaqday inay halkaasi isaga soo tagaan wuxuuna baaqan ku soo aadayaa iyadoo ay sii kordhayaan duqeymaha ay sahyanada yahuudda ku bartilmaameedsanayaan xarumaha dadka shacabka ah sida ganacsiga isbitaalada iyo goobaha waxbarashada sidoo kale dadka kale ee soomaalida ah ee ku sugan magaalooyinka dhaca gudaha iiraan ayaa walaac ka muujinaya in haddii uu dagaalku sii dheeraado ay halkaasi ku go'doomaan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkii uu xasan sheikh ku qabtay magaalada muqdisho ay ka soo qaybgaleen dad uu isagu watay oo taageersan siyaasaddiisa yaasir cabdalla ayaa ka warramaya daahir amiin jiiso oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in shirkii uu dhowaan xasan sheekh ku qabtay magaalada muqdisho oo isugu keenay dad isaga u daacadda ee uusan u qaban xubnaha mucaaradka dabcan dee shirka ood madaxweynaha ku baaqay dadkii loogu talagalay inay tagaan ma ayna tegin dad waxaa tegay taageerayaashii dowladda dabcan madaxweynuhu qaabkii shirkaas ay dadkiis ugu talagalay ay ugu soo qeybgeli lahaayeen uma agaasimin ama asaga agaasinka ha ka wareero ama ha ka wareero dadkiis u xil saarta ha ka wareeray kor iyo hoos meesha waxa lagu casuumo waxay ahaayeen dad madaxweynaha u aqoonsan maqaldame puntland dee maanta saaxadda siyaasadda ka maqan oo liir lagu jooji maayo lagu lagaala tasha maaha jubbaland diyaa maqan marka waaba kii liiri waaye inuu shaatigiisa isaga u talinayo laakiin shaatigu ma ku fikirin waa waa lagula qabsanaya waa laga jeexjeexa waa laga qaabdarayna wakti asaas ku socda madaxweynuhu timaa ku socda waktiyaa ku socda toban biloodaa u dhimi waxa uu sidoo kale sheegay in guddoonka baarlamanka uu noqday mid aan waxba qaban karin oo hal dhinac u jeenjeera sababtaay u qabsoomi laha yihiin kulamada ayuuna ku sheegay inay qayb ka tahay arrintaas baarlamaankii waxba waa qaban waaye anaa runta kuu sheega baarlamaanka ana hadda ka horna waa sheegay mar haddii guddoonkiisa wuxuu la mid yahay saddex umeelood meel baarlamaanka federaalka haddii guddoonkii baarlamaanka uu ku biiray dhinaca oo oo xukuumaddii oo isku milmay oo muniir asax loo bixiyey oo wax walba haddii xataa suma lagu siinaa isaga la yiraha ansaxa oo uu leeyahay hadda ka horna waa eri wax xal ahoo laga sugaa male hadda laba fadhiya la fadhiis waa lasoo wada xadari waay baarlamaanka waa iska wada danaysteen waa qalatan marka marba haddii aad wax sixi karin guddoonkii baarlamaanka isku hortaagan yahay ee kuwii shali shiraayoo kale isu dhaqmayo oo xataa shali shirka iska qayb galay shirka wixii lasoo go-aamiyey ayaa baarlamaanka in loo keena ay tahay haddiiba ay ka qayb galaan waa dadkii loogu talagalay markii ay ka qayb galaan dadkii loogu talagalay waxay soo go-aamiyaan baarlamaankii la keeni lahay waa asaga inuu ka qayb gala maaha wallaahi haddii marinayn looga laabtamay asaa xalaaleeyey oo madaxweyneha hadda ceeb ma ah oo ceeb waaye madaxweyneha war ceeb waaye inaad dowladda la dagaashiina ma dhihi karo markii asaa la dagaalamo oo weliba dad ay ku dhinteen mar uu ka hadlayay war dhowaan ka soo baxay dowladda federaalka oo ahaa inay shisheeyaha joojiyaan faragelinta arrimaheeda ayuu jeesow xusay in toddobaatan boqolkiiba ay ku tiirsan yihiin shisheeyaha xasan sheekhna uu kolkii hore ku qaylin jiray inay shisheeyaha soo farageliyaan arrimahooda weliba beesha caalamka annaga horta marka hore boqolka toddobaatan miisaaniyadeena waxaa muxuu ahay kaba beesha caalamka beesha caalamkayna soo farageliya uu dhahay markiis mucaaradka ahay beesha caalamka in looga cagu jugla la yiraahdo ninka madax banaanaanaynay waa idinka yeelaynaa fere laba jid unbaa furmaysay doorasho aan loo dhammeen oo heshiis aan lagu ahayn haddii wadankan laga qabto paralyze election doorasho kale oo doorashada garab socoto waa filinaysaa marinayna waad filinaysaa sida adag u sheegtay labadaas wax ka dhexeeya malaha say ku aqbali doontaa maxaa hoteelo waaweynaan dhisanay waxba nagalama qaadi kara waa shaatigayna waa talanay anagu doorasho fiican haddii isqabtane waa ku taageeraynaa haddii isqaban waayane oo doorasho xooga as qabtane mida xoogahan qabanaynaa haddii asnagu soo bareerane hadda gacmaha nin suba ku wata ma laha gacmahaas aad arkaysid nin suba ku wata ma laha shirkii dhowaan uu qabtay xasan sheekh ayaa kusoo dhammaaday fashil iyo guuldaro iyadoo uusan ka soo qaybgelin hogaamiye siyaasadeed oo muuqda kana tirsan hogaamiyeyaasha mucaaradka maroodi hayaa dad ku dilay deegaana ka tirsan dalka kenya tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim
wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku warmaya in maroodi uu laba ruux ku dilay ismaamulada kale ah marsabit iyo norag ee gudaha dalka kenya weerarka ayuu maroodigu ka geystay deegaanka donowis oo ka tirsan ismaamulka marsabit waxaana uu halkaasi ku dilay nin soddon jir ah oo ku sugnaa beertiisa ninkani ayaa waxaa marka hore uu dhaawac daran ka soo gaaray weerarka uu kala kulmay maroodiga waxaana uu geeriyooday kadib markii isbitaalka la geeyey dhacdada labaad ayaa laga soo tabiyey ismaamulka noorag waxaana uu maroodigu halkaasi ku dilay wiil afar iyo toban jir ah oo la socday xoolo uu raacayay baarlamaanka dowladda federaalka ayaa hakiyey kulamadii ay yeelan jireen xildhibaanada faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay saddex jeer fashilmeen kulamo ay yeelan lahaayeen xildhibaanada dowladda federaalka ayaa la hakiyey kulamadii ay yeelan jireen xildhibaanada labada aqal taas oo keentay walaac xoogan oo ay muujiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka sida laga soo xigtay war ka soo baxay guddiga labada aqal ee baarlamanka dowladda federaalka waxaa lagu sheegay in maalinta berito lasoo xiri doono kalfadhigii lixaad ee baarlamanka dowladda federaalka islamarkaana ay xildhibaanada geli doonaan fasax laba bilood ah war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu muujiyey walaaca laga qabo sida ay hoos ugu dhacday joogitaanka xildhibaanada kulamada taas oo si weyn u wiiqday shaqadii baarlamanka waxaana lagu xusay in qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada ay yihiin qurbajoog ku sugan dalal kala duwan islamarkaana ay si toos ah u joogi karin gudaha dalka arrintan ayaa dhalisay dhaliilo xoogan tallaabada hakinta kulamada ayaa loo arkaa dib u dhac ku yimid baarlamanka dowladda federaalka waxa looga yeero xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalka ayaa ah qurbajoog wakiilo ka ah dalal kala duwan walaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa soo gebagabaysay xamle ka socotay gobolka oo dadka lagu boorinayay inay ka qayb galaan jihaadka warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya moxamed qaasim wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa soo gebagabaysay xamlada waxarid ilmu'miniin taasoo ka fushay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada dadkana lagu baraarujinayay inay ka qayb galaan jihaadka culimada diinta islaamka ayaa gaaray deegaano iyo degmooyin waxaana goobaha isku imaatinada ah ay kula hadleen bulshada iyagoo nadawaad cilmi ah ku qabtay masaajida culimada ka qayb galay xamladan waxaa ka mid ahaa sheekh fu-aad maxamed khalaf isagoo dadka u jeediyey kalimad muhiim ah markii jihaadkii aan ka tagnay oo beerihii iska falannay nebigana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam inay gaalada noo imaanayso ayna dullaysanayso can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam goormaa waaye markaas gaal waa laga adkaaday markuu nabigiisaan dhahay idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar wa radiitum bizarci saddex waaye marka koo ganacsi hadduu ku raali noqdo koona beer oo ku raali noqdo koona lo-da seenteeda uu dabagalo dadkoo waxay bilaabeen xoole inay dhaqdaan dad beero fashaan dad iska ganacsadaan wa taraktum aljihaada jihaadka aad ka tagtaan maxaa dhacay sallata allaahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum waxaa idinku dhici doonto gaalkiina dagaalamaayo idinkana beere iska falanaysaa dulligaa idinku dhacaayo allahna dulligaa ma idinka siibaayo ilaa diintiina a u laabatiin ilaa aada jihaadiin oo gaalada iska celiseen sidoo kale sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa ka mid ahaa culimmada ka qayb galay jowladan dacwiga ah wuxuuna ka jeediyey mid ka mid ah masaajida ku yaala gobolka kalimad taxriid ah jihaadka barakuu leeyahay nafciyuu leeyahay nebigu sal alla alay wasalama calaykum بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم jihaadka hamigu ilaah ku saaraa guul baa lagu helaa marka walaalayaal waxay taagan tahay inaan laa ilaaha ila allah difaacanno laa ilaaha ila allah min ajlihaa nuqtalo laa ilaaha ila allah bidimaa'ina narfacu laa ilaaha ila allah min ajlihaa nuqtaalu sheekh maxamed jamaal oo isaguna ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka mid ahaa culimmada wilaayada shabeellaha hoose ee qaybta ka ahaa xamlada taxriidka ee buurinta jihaadka gaaladii qorayshta ahayd oo kibirka iyo qooqa caalamka isbiday adduunka inay gacanta ku hayaan muslimiinta inay soo afjarayaan inay ka xoog badan yihiin maalintaasi walaalayaal xaqiiqadii baa la arkay xaqiiqadii bay arkeen carab oo dhan in islaamka uu xaq yahay inuu guulaysanayo ayay ogaadeen marka ikhwaani fillaah maanta lama rabo inaan cizi iyo cani sharafteeni cizigeeni inaan meel uga dhacno ma aha jihaadkan oon ka fadhiisanno waxay keenaysaa cizigii iyo sharaftii ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey oo aan meel uga dhacnay ayaa imaanaysa ugu dambeyn sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa inooga warbixiyey deegaanada iyo degmooyinka lagu tegay xamlada isagoo sidoo kale u mahad celiyey culimada iyo waxgaradka qaybta ka ahaa xamlada waxaan kaloo lagu mahadnaqaynaa suurtagalta uu noo suurageliyey iyo mogtahay shaqadii aan haynay oo taxriidka ahayd insha allah taala gogoyada na soo gaarsiiyan aan lagu mahadnaqaynaa noo suurageliyey si amni ah noogu soo dhammaystiray deegaano badanaan ilahi subhana taala na waafajiyey inaan soo marno jazaakum allahu khayran waan u mahad celinaya dadka ka qayb qaatay odayaasha culimmada iyo akhyaarta kale ka qayb qaadatay ilahi subhana taala miisaanka xasanaadka allah u saaro xamladaani si aad ka warqabtaan magaceeda waxay ahayd waxarid lmuminiina cala alqitaal shacaarkeedana waxaa kun fii thaqri min thuquur islaami mawaadicda dadka lagu baraarujinayay haddaan wax ka soo qaato waxaa ka mid ah aljihaadu fii sabiilillaahi oo maanta ah waxyaalaha ummadda sharafkeeda soo celinayo waxay ka dhacday deegaano badan ee ka dhacday xamladaani oo toolooyin leh oo deegaano leh oo mugtahay meelo badan oo fog muddoo sii jidamay insha allah taala dad badana ilaahi subhana tacaala mugtahay wax badan mugtahay ku fahmay dad badana camalka iltixaaqay oo ku biiray xamlooyin badan oo nuucan ah ayaa waxa ay bulooyinkii lasoo dhaafay ka dhaceen wilaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ay dadku ku qaateen mawaadiic fara badan oo wax badan ay ku fahmeen warkan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan warbaahinta yuhuudda ayaa shaacisay geerida haweeney yuhuudiyad ah taas oo geeriyootay kadib markii uu wadnuhu istaagay cabsi ay ka qabto duqeymaha culus ee xukuumadda shiicada iiraan ay ku garaacayso magaalooyinka waaweyn ee yuhuudda xoogga ku haysato ee falastiin dhimashada haweeneydan u geeriyootay argagaxa ay ka qaaday siiriga digniinta ayaa muujinaysa saameynta nafsiyadeed iyo midka bulsho ee uu dagaalkan haatan socda ku yeeshay dadka yuhuudda ah iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan dhulkii xoogga hore loogu degaameeyey kuwaas oo haatan ka gudbaya xuduudaha iyo dekadaha ku teedsan dhulka ay gumaysiga ku haystaan yuhuuddu dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuudda ayaa galay isbuuciisii labaad oo xiriira kaas oo yuhuudda dhexalsiiya cabsi xooggan oo ay ka qabaan sida uu u ekaan karo mustaqbalka dhow ee deegaanada yuhuuddu xoogga ku haystaan kuwaas oo in ka badan toban maalmood ku jira dhufaysyada dhulka hoostiisa ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan nagaynta